faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
bismillaahi raxmaan raxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka habeen ee raadiyo cadaada caawa kuwada ugu dooroon xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo cod dheer ku meelmariya sharciyo dhowre la horkeenay xildhibaanada munaasabad lagu taageeraya xildhibaanada cusub ee alsunna oo lagu qaba rabay magaalada dhuusamareeb oo la joojiyay alasunna oo ka hadashay joojinta xafladooda dowladda federaalka soomaaliya oo dhakhaatiir u diraysa deegaano saamayn ku yeesha ayaxa oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe si ay wax uga ogaadaan saamayntiisa faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya dil magaalada muqdisho lagu geysta qof shacaba madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi oo ka hadlay doorashooyinka maamulkaas oo sannadyadii dambe muran badan dhaliyay khilaafka u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddiisa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya oo maamulka galmudug ka fulinaysa mashruuc waxbarasho kii ugu weynaa sannadkan gudihiisa in ka badan boqol iyo lixdan qof oo tahribayaal oo laga soo badbaadiyay badweynta dalka liibiya qodobada caalamkana waxaad maqli doontiin madaxweynaha dalka baraaziil oo lumiya xasuustii qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka habeen ee raadiyo cadada dhegaystayaal
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca sii baxaysa qabaysna soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka biisha labiyo tobnaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka habeennimadan anigoo maad nurre axmed ayaa in warramaya kusoo dhowaada qodobadeed maqasheen intaasi ka fidsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa cod dheer ku meelmariyay sharciyo dhowra la horkeena xildhibaanada magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaa maantay kulan ku yeeshay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulanka ayaa waxaa shirgudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalla cawad islamarkaana waxaa goobjoog ahaa boqol iyo konton xildhibaan waxaa sidoo kale goobjoog ahaa kulanka xildhibaanada golaha shacabka wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle iyo sidoo kale wasiirka ganacsiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xasan oo maanta la meel marinaya labada sharci ee wasaaradahooda xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta cod u qaaday laba sharci oo ka mid ahaa sharciyada horyaalla baarlamaanka sharciyada ay maanta asixiyeen waxa ay kale ahaayeen sharciga maaraynta iyo maaliyadda ee guud ee b f m iyo sharciga shirkadaha meelmarinta sharciga maaliyadda waxaa u codeeyay boqol iyo afartan iyo siddeed mudane halka ay diideen lix kale labana ay ka aamustay sidaa daraaddeed sharciga ayaa sidaasi ku noqday ansax halka sharciga labaad ay maanta ay meel marayeen xildhibaanadu ahaa kan shirkadaha oona codeeyeen boqol iyo konton xildhibaan wax diidana ma jirin wax ka aamusana ma jirin sidaas ayuuna ansax ku noqday sida uu natiijada ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaa qiimiyey sharciga doorashooyinka waa aqrinta saddexaad waxaan rabaa dhammaantaanna aan madaxcelino guddiga kuleelgaarka ee doorashooyinka qaarka oo runtii laba jeer waqtiga loo qabtay sidii loogu talagalay kusoo dhamaystiray oo waqti aan ku darsan muddada noo hartay bishaan disembar ama waktiga noo hartay waa shan maalmood oo keliya waxaan u baahanahay disembar inteena macaasho iyo doorashooyinka caanka in la ansixiyo arrintii baad waa kasoo gudubnay sharcigii waa laga qeydiyey qodobka kale waxaan rabnaa baarlamaanka asagoo wada jir ah inuu codeeyo sharcigan muhiim u yahay waddanka in badan inaan raadinaa fiican wada qodor consens ayadoo qofna aan ka daba qaybinayn sharci wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle iyo wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi cali xasan ayaa si isku mida uga mahad celiya xildhibaanada golaha shacabka meelmarinta sharciyada muhiimka u ah dalka ay maanta meelmariyeen
sharaf weyn bay ii tahay maantay in halkan lagu ansixiyo b f m ama sharciga maaraynta maaliyadda oo runtii muddo dheer soo qaatay waxaa markaa anigu halkan u yidhi waxaa weeye inaan idiin mahad celiyo komitigii ama guddidii ka soo shaqaysay labada guddi runtii aqalkan iyo aqalka sare golaha shacabka iyo sanadka oo wakti dheer geliyey juhdi dheerna ku bixiyey weyna ku bixiyey runtii inay ka soo shaqeeyaan oo gobollada la tegey oo halkan kaga shaqeeyey oo si fiican usoo lafaguro isla soo gartay baan aad iyo aad ugu mahad celinayaa
waxaan kaloo rabaa inaan runtii mahad gaara u celiyo guddiga ganacsiga dhaqaalaha iyo warshadaynta iyo maalgashiga ee golaha shacabka ee uu hogaamiyo mudane maxamuud cabdiraxmaan beere beere oo runtii juhdi aada u ballaaran iyo wakhti aada u dheer geliyey akhrinta iyo turxaan bixinta hindisa shareereedka halkan loogu codeeyey sidaaq labiyadda mudane guddoomiye guddoomay ku-xigeen mudane ali marwooyin runtii soomaaliya maanta waxay maraysaa marxalad ay ka hadasho horumar oo laga hadlo ganacsi oo laga hadlo wax soo saar taasna si loo gaaro oo loo meel mariyo waxaa laga maarmaan u ahaa shuruucda ganacsiga in runtii laga shaqeeyo oo la meel mariyo sharcigaana wuxuu ka mid yahay sharciyada runtii ahmiyadda ballaaran u leh horumarinta ganacsigeenna
golaha shacabka iyo guud ahaanba baarlamaanka soomaaliya ayaa hadda ku jira dhammaadkii kalfadhigii lixaad waxaana lagu wadaa in bilowga janawari ee sanadkani ay gudagalaan fasaxii caadiga ahaa munaasabad lagu taageeraya xildhibaanada cusub ee la sunna oo lagu qaban rabay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa la joojiyey waxaana ka hadashay alasunna joojinta xafladooda xasan axmed maxamed khasaare ayaa faahfaahinaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa maanta joojiyay munaasabad ay xubno ka tirsan ururkeela sunna ay ku qaban lahaayeen magaalada dhuusamareeb ee galmudug taasoo lagu taageerayay labaatanka xildhibaan ee sufa laga siiyey baarlamaanka labaad ee galmudug xafladda ay soo wadeen xubnaha ururkeela sunna ayaa markii hore loo ogolaaday inay dhacdo laakiin maanta barqadii ayaa lagu wargeliyey in la dhigi karin xafladdaasi kadib markii goobtaas lagu qaban lahaa ay tageen taliyaasha ciidanka booliiska soomaaliyeed qeybta deegaanada galmudug iyo taliyaha xaslinta ciidanka booliiska ee magaalada dhuusamareeb ee galmudug xildhibaano ka tirsan labaatanka xildhibaan ee galmudug ku matili doona baarlamaanka labaad ee galmudug oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ee joojisa munaasabadaasi ayna tahay caburin ka socota dowladda federaalk soomaaliya doonaysa inay ku dhibaatayso ururkeela sunna ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee galmudug iyo qeybo ka mid ah gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya dhinaca kale madaxa xukuumadda galmudug oo maanta ka soo saaray war arrintaasi ayaa sheegay in la joojiyey xafladda lagu taageeri lahaa labaatanka xildhibaan ee sufo ku matili doona baarlamaanka labaad ee galmudug soona gudbisay liiskooda sheekh shaakir waxa uu dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey mas-uuliyadda baaqshada xafladdaasi oo uu sheegay in xadgudub ay ku tahay heshiiska ay wadagaleen dowladda federaalk soomaaliya iyo ururka lasunna ee ku sugan dhuusamareeb arrintan ayaa imaanaysa kadib markii ururka lasunna maalin kahor ay shaacisay liiska labaatan xubnood oo ku matili doona baarlamaanka labaad ee galmudug xubnaha labaatanka ah ee ururka la sunno ku mateli doonaa baarlamaanka labaad ee galmudug ayaa waxaa ka horyimid qaar ka mid a beelaha deegaanada galmudug oo sheegay inaysan si saban beelaha loogu wada qaadin beelaha ku heshiiyey dhisitaanka galmudug loo dhan yahay warar ka madaxa bannaan dhinacyada ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo aan helayna waxay timaaxayaan in dowladda federaalka soomaaliya ay u cuskatay baaqshada xafladdaasi in aan la soo saarin dhammaan xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug taas oo hadda garowdan ay ka tahay doorashadaasna ka socota magaalada dhuusamareeb ee galmudug xubno ka tirsan ciidamadan hoosgudda soomaaliya oo ku sugan dhuusamareeb aan la hadalnay waxay qaarkada noo xaqiijiyeen in baqshada xafladdaasi uu amar ku baxshay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya si gaara ciidamada booliiska iyo hay-adda nabadsuguda sirdoonka qaranka uga codsaday inay joojida xafladdaasi maanta ilsun ay ku taageeri lahayd labaatanka xildhibaan ee sufa ku mateli doona baarlamaanka labaad ee galmudug kuwaasoo maanta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska nabadsuguda ay joojiyeen xaflad lagu taageeri lahaa oo maanta lagu qaban lahaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug ururka lasuna waxay ku eedeeyeen dowladda federaalk soomaaliya in hadda ay dhibaato u horseedayso heshiiska ay wada galeen dowladda federaalk ee lasuna oo ku salaysnaa awad qeydsiga xildhibaanada baarlamaanka galmudug kaasoo ugu dambeyn lagu ogolaaday in labaatan xubnood oo ka mid a xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ay ku yeeshaan baarlamaanka galmudug dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhakhaatiir u dirtay deegaano uu saabeyn ku yeesha ayaxa oo ka tirsan gobollada shabeellada dhexe si ay wax uga soo ogaadaan saameyntiisa wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta dhakhaatiir u dirtay deegaanada gobolka shabeellada dhexe oo ayax uu ku degay taas uu saameyn weyn u geystay dalagyada beerahaasi ku yaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda waraabka iyo beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya xaamed cali xasan ayaa ka warbixiyay deegaanada ay dhakhaatiirta u direen iyo saameynta uu ku yeeshay deegaanadaasi ayaxa
qalabkan aad arkaysiin taas koorta oo lagula dagaalamo ayaxa oo qaybtii ugu yarayda sida aad ogtihiin ayaxa saddex qaybood oo saddex heer baa lagula dagaalamaa adduunka heer aada u sarreeya oo ah diyaarado in lagula dagaalamo oo meelo badan gaadhaya oo aada u baahsan ta labaad waxa weeyaan gawaari lagu xidhay bahlada buufiya oo iyaguna dhex socda oo aada iyaguna midhanka oo dhexdhexaad ah iyo ta ugu yar ee labkolbaytaalka la hayo in agabkan dhabarka lagu qaato ee haamaha lagu buufiyo beeraha lagaga celiyo nin walba beertiisa iyo meesha ugu mudan uu kaga celiyo saddexdii heer maanta waxaan karnay inaan samayno heerkii ugu yaraa hitaalkeennu ahaa inaan ka howlgalno oon u dirnay maanta gobolladii galmudug iyo puntland taas horkaasna uu ka qayb galayo uu la dagaalanka markaa uu ka hortaga maaragtay ayaxa iyo la dagaalanka waxaa jira iminka in la sheegayo ayaxu inuu qaybo kale ku soo socdo iyagana waxaan ku talagalaynaa inaan agabkaa u geyn doonno iyo maanta qodadii ugu horreysay ean u dirnay galmudug waxa ay ku jira tababaro inay u sameeyaan dadka deegaanadaa degan sunta sidii loo isticmaalayey sidii layskaga ilaalinayey sidii xoolahooda looga ilaalinayey sidii lafahooda looga iskaga ilaalinayeen sunta lagu buufinayo iyo sida looga falgalayo ayaxa waxaasoo dhanba in tababaro laga siiyo oo gobolladii loo duro taas koorsa gobol walba loo duro ayaan maanta tii ugu horreysay dirnay waa shaqaduna way isdaba socon doontaa
ayaxa ayaa maalmihii ugu dambeeyey dhibaatooyin ku haya gobolka galguduud hiiraan iyo shabeellada dhexe walow ay jiraan deegaano laga bilaabay cununtiisa taas oo hadalhayn badan ku yeelatay baraha bulshada madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay doorashooyinka maamulkaasi oo sannadyadii dambe muran badan dhaliyay khilaafka u dhexeeya xisbiyada mucaaradka ee xukuumaddiisa cumar axmed ibraahim ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse biixi cabdi oo maanta shir jaraa'id warbaahinta ugu qabtay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulkaasi ayaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka maamulkaasi iyo caqabadaha hor taagan waxa uu sheegay madaxweyne muuse biixi cabdi in somalilan uu ka jiro buuq siyaasadeed islamarkaana haddii aanan doorashada wakhtiga ugu macquulsana lagu qaban ay talada somalilan burburayso madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi ayaa waxa uu xisbiyada siyaasiyaed ee ka jira somalilan ugu baaqay inay kala sheeqeeyaan arrimaha doorashooyinka iyo horumarka deegaanada maamulka somalilan waxa uu intaasi ku daray hadalkiisa in ay daaheen doorashooyinkii maamulka somalilan arrintaasi uu ku micneeyey in ay tahay tabardaro siyaasadeed oo ka jirta somalilan shuruucda u degsan maamulkiisana aysan dabooli karin baahiyadooda madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu sheegay in labada gole ee baarlamaanka somalilan aysan diin in la bedelo ayna diyaar u yihiin waxa uuna tilmaamay in golo kale oo la doorto in lagu bedelo ay raalli ka yihiin xaggeenna maanta dadku waxay dhagaa u taagayaa buuq siyaasi a jira waxaan leeyahay somalilan maanta intii odayaasha ahayd ee ganacsada ahayd dadka wax ku lahayd ee ka dhaxaysan waa joogtaa haddaynaan doorashooyin qaban wakhtiga uga suurta gashaan taladeenu way burgaysaa waa dhab istiitiin kala been waxaan u baahan nahay doorashooyinkuna way daahe waxay u daahe waa tabardaraanteeda waa tabardaraanteenna siyaasadeed marka hore oo dee curdina siday wax kala bardiyin xisbiyadu waa curdin siyaasadoodu waa curdin qolada xisbiyada inteeda hogaamisa dee dadku baanu ka mid nahadoo ila meel samada kama naa soo dhicine taladaa circiraysa iminka berowga ah ayaanu la hardamayna waxaa curdina sharciyadeennii oo iminka dhismaaya oo iyagina dee baahidooda iyo gudroladooda markaa duruufahaa sidaa warshadaheenna u daaheen ee laylkeenna u jabilaayahay ee warshadii sawirkaa dhisan kari laanahay ee wadooyinkeenna wuxuu yihiin ayay siyaasadeennana uliya tahay u gaabinaysaa gudaha imika aad u qeeliyaan dhibsanaya golo shan iyo toban sano maraya guurtoo soddon maraysa kuwii kaloo saddex ku socda waxay la degi leedahay dowladda soomaaliya qodobkaasay leedahay golo golo bedela ha gaadho waayo raagiddeedu waa dhibaato laakiin waxay dhaantaa foodada iyo isdhexyaaca la waayo cudurkooda ma xalaalaynayo inay doohaan goleyaasha lagu daahay tamardarradeedaa keentay waxaan waa maanta waxaa la saaraamayo dee xoogaan baan ahay cid walba ragga goleyaal jooga inay diyaaru yihiin in la bedelo laakiin waa isifa sharci lagu dayahay cay suuqa iyo haaramadii eedxabu ma laha waa kulamid sharcigu baa qabta waa kaa guddoomiyihii baarlamaanku
wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa deegaanada galmudug ka fulinaysa mashruuc waxbarasho kii ugu weynaa sanadkan gudihiisa cabdulaahi warsamo rooble ayaa warkan dhuusamareeb nooga soo diray wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo wasiirka waxbarashada galmudug ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismayaasha tiro iskuullaha oo qayb ka ah barnaamijka horumarinta waxbarashada galmudug kuwaasi oo laga hirgelinaya degmooyin iyo deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug sida guriceel xeraale galinsoor iyo huurshe waxaana dhagaxdhigga mashaariicdani goobjoog ka ahaa bulshada goobahaasi oo si diiran usoo dhoweeyay fursadani lagu kordhinayo ubadka tago goobaha waxbarashada iskuulladan oo isugu jira kuwo hoose iyo sare ayaa waxaa qayb ka ah dugsiga sare ee barashada culumta xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka galmudug oo laga dhisi doono degmada guriceel iyo dugsiyada sare ee gelinsoor iyo xeraale waxaana sidoo kale qayb ka ah dugsiga hoose ee huurshe gudoomiyaasha degmooyinkan ayaa ka mahad celiyey mashaariicda laga hirgelinayo goobahaasi
waxaa maantana loo dhagax dhigay machadka waxbarashada dugsiga sare ee xanaanada xoolaha galmudug ayaa maantana loo dhagax dhigay oo degmada gurcee laga dhagax dhigay machadkani ma ahan mid ay ka faa'iidaysan doonaan reer gurceel keliya waa mid ay ka faa'iidaysan doonaan dhammaan reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed iyo annagoo degmadii ah halkan waxaannu u taagannahay in iskuul sare oo halkan loo qorsheeyey dowladdu inay ka dhisto ee la dhagax dhigo marka intaasaan caddaynaynaa wasiirka waxbarashada galmudug axmed daaq cabdi falko iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada soomaaliya axmed xasan yuusuf ayaa iyaguna ka waramay ahmiyadda mashaariicdan ay u leedahay bulshada goobahaasi runtii wax weyaan galabta waa galab runtii aad iyo aad mxuaha u weyn ugu weyn baxda waxbarashada ama mxuu ahaa reer galmudug khaasatan dadka mxuaha degan degmada xeraale oon ka hirgelinayno oon ka dhex dhigayno galabtadan iskuul dugsi sare waan ognahay in baahi runtii u qabaan dadka reer xalaale oo ah in yacni muxuu ay lahaayeen iskuul hoose dhex ay lahaayeen laakiin galabtay nasab u yeesheen inay helaan dugsi sare oon rajaynayno haddii ilaah yidhaahdo in dhowaan si dhaqsal ah uu hirgeli doono loona dhisi doono haddii ilaah yidhaahdo marka een, waxaan rabaa inaan u dardaarmay reer xaraale oo ah in yacni ay ka faa'iidaystaan iskuulkaana oo noqdo iskuul muxuu ahaa soo saaro jiil muxuu ahaa een, diyaarsan u diyaarsan si wadaniyad leh een, leh muxuu ahaa xirfad waxaa sharaf waa mar kale een, maanta in maaragtay wasaaradda waxbarashada iyadoo kaashanaysa ee, wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka in wasaaradda ee, wasiir ku-xigee- wasiirka wasaaradda waxbarashada ee galmudug ee, xildhibaanada ee, maaragtay golaha deegaanka iyo xildhibaanada galmudug iyo xildhibaanada federaalka maanta ay maaragtay si rasmi u dhagax dhigeen iskuulka ee, sare ee galinsoor oo maaragtay een, ku jira ama qayb ka ah iskuullada maaragtay gobolka laga ee, stateka laga hirgelinayo Ee, maanta waa maalin taariikhi ah oo shacabka maaragtay deegaankan ee galisoor waa maaragtay ee, maaragtay munaasabad weyn u ah
xildhibaan khaliif cabdi dhalac oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa isna ka mahad celiyey mashaariicda goobahan laga hirgelinayo waxaan aad ugu faraxsanahay in maantay dugsi sare laga dhagax dhigo degmada galinsoor runtii marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada soomaaliya iyo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug anoo ah xildhibaankii deegaankan aad baan ugu faraxsannahay iskuulkan wuxuuna ahaa prioritiga koowaad ee dadka kan ay mataqaanaa muhiimadda u lahaa in wax laga qabto waxaan safar dheer bay soo galeen runtii mataqaanaa ilaa xamar iyo intaasay soo socdeen inay dhagaxdhigaas keliya ay meeshaas mataqaanaa ay u yimaadaan waana kaga mahad celinaynaa dadka reer galmudugna idinma hilmaami doono waana mahadsantihin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugu dambeyn wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada soomaaliya ee xildhibaan cabdiraxmaan maxamed cabdulle jaabiri ayaa ka sheegay munaasabadda dhagaxdhigga dugsiga sare ee barashada culuumta xanaanada xoolaha in dowladdu xoogga saari doonto dugsiyada farsamooyinka kuwaasi oo dhiiri gelinaya wax soo saarka dalka iskuulkan aad arkaysaan ee waxaa fikirka ee ku timid waxay ahayd in ee, fikir uu soo curiyey madaxweynaha ee, kadibna runtii uu dardargeliyey wasiirka wasaaradda kaasoo ahaa waxaa hadda ka dambeeya dalkeena inuu u jihaysto in wax soo saar la aado oo degmada gurceel maanta nasiib u yeelatay iskuulkii u horreeyey ee farsamada gac- ee, ee, xanaanada xoolaha in laga hirgeliyo Ee, sidaa isi la mid a waxaan jiri doona iskuullo kale oo laga hirgelin doona isteedyada oo ayagana si gaara oo ula falgeli doona haddii ahaan lahay xagga beeraha oo aan rabno inaan ka hirgelino magaalada jowhar iyo sidaa isi la mid ah iskuulkii maariinka oo aan rabno inaan ka hirgelino magaalada baraawe yacni waa wejigii koowaad aan ugu talagalnay inaan ku soo celinno iskuulladii farsamooyinka ee dalkan u lahaan jiray waxaan rabnaa mustaqbalka dhow in loo jihaysto in dhallinyaradeenna ay fursado shaqo helaan hirgelinta mashaariicdan oo iska kaashanayaan wasaaradaha waxbarashada ee dowlad goboleedka galmudug iyo tan federaalka uuna ku deeqay midowda yurub ayaa noqonaya fursaddii ugu weyneed ee mar qura lagu dhisaya tiro iskuullo ah sanad gudihii in ka badan boqol iyo lixdan iyo laba qof oo tahriibayaal ayaa laga soo badbaadiyay badweynta dalka hindiya kuwaas oo ugu dambeyntii laga dejiyay waddanka talyaaniga galad maxamed ibraahim ayaa qodobkani faahfaahinaya in ka badan boqol iyo lixdan qof oo iskugu jira muhaajiriin iyo qaxooti oo laga soo badbaadiyay badweyna dalka liibiya ayaa lagu dejiyay dekada toronto ee koonfurta dalka talyaaniga sida ay xaqiijiyeen hay-adda samafalka ee soos mediterranean muhaajiriintu ay ku jiraan konton caruura iyo shan haween ah oo uur leh ayaa waxaa badbaadiyay koox lagu magacaabo hay-adda samafalka ee soos mediterranean oo ay la socdaan dhakhaatiir aan xadud lahayn ee samafalka dadka muhaajiriinta ah ee la badbaadiyey maalmihii jimcaha ah ayaa lagu waramayaa inay wateen laba doon oo kale ah caag iyo mid alwaax ah maamulka talyaaniga ayaa ogolaaday dhammaan muhaajiriinta lasoo badbaadiyey inay ka dejiyeen dekada toronto nicolo sila oo ah iskuduwaha badbaadinta injo-oga ee saaran markabka ocean finga ayaa sheegay in iyadoo lagu guda jiro xilli qababo ah ee badda miteriyaanka ay suurta gashay in la badbaadiyo qaxootigaasi balse haddii ay jiri lahayn gurmad loo fidiyo muhaajiriintaasi ay dhici lahayd cimilada oo kasii diraysa awgeed ay adkaan lahayd xaaladooda
mahadsanid galad maxamed ibraahim dhegaystayaal warkii habeenimo aad kala socoteen raadiyo cadaada inta ayuu caawa ku dhan yahay anigoo mahad nure axmed ayaa in waramayay khasaare ayaa warka soo saaray cumar axmed ibraahim ayaa farsamaynaya tan iyo intaa warkan kiisa kale ku kulmi doono nabadgelyo